wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada dowlad goboleedka jubbaland ayaa deegaanka kurmusle oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada kismaayo ka hirgelisay xaruna loogu talagalay in lagu yareeyo xaalufinta dhirita daafurka xaruntan ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada dowlad goboleedka jubbaland wasiiro iyo marti sharaf kaleeto isku duwaha mashruuca barwaaqo ee dowlad goboleedka jubbaland abshir maxamed colow ayaa ugu horeyn ka warbixiyey xaruntan iyo waxyaabaha ay qaban doonto maanta waxaa inoo farxad ah in aan ku sugannahay daahfurka goob mashruuc ay fulisay wasaaradda deegaanka iyo ka hortegidda isbeddelka cimilada ee dowlad goboleedka jubbaland oo ku yaala deegaanka koron usle oo ah deegaan kilomitr ka xiga magaalada kismaayo dhanka koonfur galbeed mashruucan waxaa fuliyey siaan hadda u sheegay wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka ka hortega isbeddelka cimilada ee jubbaland waxaana faangeriyey mashruuca walbank ee barwaaqo goobta daafurka waxaa weeyaan waa goob ilaa sideed boqol oosiddeed boqol oo mitir oo isku wareeg ah laba ujeeddo ayaana laga lahaa oo ah ka hortegidda xaalufinta dhirta iyo ka hortegidda ciid guurka waxaa xusid mudan goobtan waxaa ku taalla ilaa afar kaam oo dhuxusha lagu samayn jiray marka in la joojiyo oo aan ka hortagno dhuxushaas oo la xiro hadda kadab way xiran tahay oo way joogsatay insha allahna dhirtii la xaalufinayna meeshaas ku joogsanaysaa marka goobta ujeedkeedu saasuu ahaa waxaa fuliyey wasaaradda wasiirka wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada dowlad goboleedka jubbaland caydiida salebaan naxaashi ayaa isna dhankiisa tilmaamay in xaruntan wax badan ka tari doonto ka hortagga xaaluufinta dhirta dhulkaa waxaan u isticmaali doonaa wasaaraddu ay ugu tala gashay in laba ujeeddo oo waaweyn laga fuliyo mid waxaa weeye dhirta dadka soomaaliyeed ay iska leeyihiin dhaxalkeeda ahbaa deegaankan ku badan waxaa halkani ay ka mid ahayd meelihii beyska u ahaa dadkii dhuxusha goyn jiray ee xaalufka badan u geystay deegaamada jubbaland afar kaam oo kuwa dhuxusha laga soo saaro abaa dhulkan hadda aanu xidhnay ku dhex yaalla haddana muddadii dhuxushu halka joogsatay iyo hadda inta u dhaxaysa waxaad arkaysaan deegaankan oo muuqaallada idinka muuqan doona inuu deegaanku soo kabasho fiican sameeyey oo dhirtii la xaalufiyey badideedu soo noqotay oo maanta ay meel stage fiican marayso xaruntan ayaa door muhiima ka qaadan doonto ka hortagga xaalufinta dhirta iyo nidaam guurka carrada